haddaba siday macluumo ku noqonaysay ayuu inoo sheegayaa sheekho wuxuu yidhi masalan haddii aanu shaygu hal manfaco mooye wax kale aanu lahayn dee taasunbaa la iska xambaaraya waa sida caw yaroo dee goglasho uun ayuunbay iska noqonaysaa markaa taasunbaa lagu xambaaraya laakiin wixii hadday manaafic badan lehay sida dhulka iyo gaadiidka iyo masalan wixii la mid ah xoolaha iyo manaafic dhowra ayay leeyihiin marka waa in la caddeeyaa marka wuxuu leeyahay uma taaratan tuqadaru manfacadii bizamaanin baa lagu qadaraa ka daarin masalan daar baa waxaa la kala kiraysanayaa sanatan sano mucayana oo caqdiga la xidhiidhsan daartan waxaan kaa kireeyey inaad gasho sanatan sanad inaad gasho ayaan kaa kireey aada u hoyato oo waa inay weliba dee waxay kutubta odhanaysaa sidaa masalan kiradu waa inay shaa muddo ulahaata haddii aanay muddo lahayna caqdiguba u fasaadayaa bay marna waxaa laguma wa taaratan tuqadaru bicamalin mararka qaarkoodna camal baa lagu qadaraa camal ayaa lagu qadaraa waa maxay kadaabatin masalan waa daaba ama gaadhi baa loo kiraysanayaa fuulid ilaa maka dee masaafadii baa markaa la garanaya camalkii intay soconaysay baa la garanayaa ka marna camal baa lagu qadara mara zeman baa lagu qadara waa kikhayaadati thawb maradan tulitaankeeda maradan tulideeda mar haddii marada tulideeda la yidhi manaaficdaasi waa mid la garanayo naf ahaanteedaa loo garanaya markaa muddo ahaan waxba iyadu in loo sheego ma banaana haddaba hadduu kulmiyo bu hi labadoodiiba masalan muddadii iyo camalkii ayuu labadiiba kulmiyey uu isu geeyey caqdigii fastaajarahu masalan shaksi baa liyukiidahu wuxuu usoo kiraystay inuu u tolo bayaada nahaar bayaada nahaar idaafada bayaan iyo nahaar la isu idaafeeye waa idaafa bayaaniya un macnaa waxay ka dhigan tahay bayaadun huwa nahaar ila maalintii baa iska iftiinkan iyo caddaankana yacni maalintanun si aad maalintanun igu tosho macnaheedu yahay caddaanka maalintan yani caddaan maalin ah oo waa isla maalintuun bay macnaheedu noqonaya wuxuu uhi maradan ii tol waa camalkii maantana ii tol ma ansaxaya buu leeya qarar baa ku jira aso caddaan qaban maxaa yeelay inuu camalkii horu maro ayaa dhici kara oo masele dee markiiba uu ka gaadhsiiyo inuu dib dhacaana ayana waa suurtagal oo dabeedna halkaa uu iska wadaartay heshiiska taanigu wuxuu leeyahay mee waa iska ansaxayaayo muddadan marka la sheegaya laleeya maanta marada waa ina tosha maanta adii toshe dee dejin unbay ka dhigan tahay mooyaane ujeeddada meesha laga doonayo waa toolidda uun ee muddadan la sheegaya iyaanu kaala daahiru weeye ee wax yacni qaradi kuma sii xidhna ayuu leeyahay wa yuqadaru waa la qadarayaa tacliimu lqur'aani qur'aanka beridiisi bimuddatin baa lagu qadaray aw tacyiina suwarin ama suurado cayinidood wa fi lbinaa'i dhiskii yubayinu wuxuu caddaynaa almawdica meesha waduula dherarka walcarda bararhka wasamka yacni kor noqodka iyo wamaa shayga yubnaa bihi lagu dhisay in qudira bilcamali camal haddii lagu qadaro waxau sheekhu leeyahay qur-aan baare beridii ayaa la soo kiraystay waxaa lagu qadarayaa bil mudda ayaa lagu qadaraya waxaa la odhanayaa sanad ama bil ama yani intaa inaad ku barto xaggaa zaman baa lagu qadaraya ama waxaa lagu qadarayaa tacyiina suwar waxaa la leeyahy waa inaad intaasun bartaa ee juzca man waa inaad bartaa ama intaa waxaad leeday wadaxaa wixii ka hooseeya yani waxaa lagu qadarayaa suurado la cayimay ama muddo la sheegtay wa fi lbinaa dhiska masalan waxaa loo kiraysanayaa dhis inuu dhul wax ka dhiso wuxuu caddaynayaa ninkaa wax soo kiraystay ninkaa wuxuu caddaynaya almawdic meesha laga dhisayo ee gidaar uul dherarka dhinacna yani iminka masaajidka aynu ku jirnaa dee xaggaa waqooyi iyo koonfurtaana waa u dheer yahay xaggan kalena waa u yar yahay markaa duulku waa xaggaa u dheer yahay ardiguna waa xaggan ballarhka samkiguna waa xagga kor noqoshada ayuu caddaynaya wamaa yubnaa bihi iyo waxa lagu dhisayo waxaa lagu dhisayaa ma dhooba iyo ni ma niis iyo sibidh ba ma dhooqadan ba ma nuurad ba waxa lagu dhisayo iyadana waa inuu caddeeyo in qudira bilcamal haddii camal lagu qadaro haddii camal lagu qadaraya maxay ujeeddi bay isku khilaafaysaa waidaa saluxad hadday u suubanto alardu dhulku libinaayin dhis iyo wa ziraacatin zaraaco iyo wa qiraasin dhir waaweyn ku beeridii ushturudda waxaa la shareeyaa tacyiinu almanfacati manfacada in la cayino wa yakfii waxaa ku filan tacyiinu ziraacati in la cayino can dikri maa shay sheegiddii ayay kaga filantahay yusracu lagu beerayo fila sax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay hadday u suubanto waidaa saluxad ama salaxad hadday u suubanto dhulku dhulkan la ysu soo kiraysanayaa ayaa waxay u suubantaa dhis waxbaa laga dhisi karaa aqal waa qaban kartaa waa meel iska wanaagsan oo biyana lahoo zaracna waa lagu beeri karaa iyo geedgaal khiraas iyo geed weynna waa lagu talaali karaa waa lagu beeri karaa ushturida tacyiinu manfaca manfacada in la shardiyo in la caddeeyo ayaa shardi labada suurad maxay yeelay dee dararkii markaa soo haleelaya ayaa isku khilaafsan manaaficda masalan jooyinka nin baa dhul kiraystay marka waa inuu caddeeyaa dee waxa uu ka dhigayo ma dhisba ma zaracba ma geed weyn buu ka dhiganaya kadalik dhiskaa hore yacni waa inuu caddeeya intuu dherar ballad dherar intu mid walba u noqonayo waa inuu caddeeya waxaa kaloo ku filan buu yidhi dhul loo kiraystay zarc dhul baa masalan nin wuxuu u kiraystay inuu wax ka zarco inuu wax ku zarcado ayuu u kiraystay zaraca cayimidiisa ayay kaga filan in waxa lagu beerayo uu sheego masalan dhulkaasaan kaa kiraystay si aan wax uga beerto haddii sidaa la yidhaahdo zarac la cabiro waxay kaga filan tahay inuu yidhaha qamadaan ka beeranaya ama tamaandaan ka beeray ama garow baan ka beeray inuu yidhaahdaa waxa kaga filan yacni waan beeranayaadaa ayaa kaga filan wayakfii tacyiinu ziraacati can dikri maa yusracu fi lasaxi haddaan qabanno taanigu wuxuu leeyahy kuma filla dararka dhibaatada zaracu way iskhilaafsanta oo qaar baa dhulka yani nafaqada ka kaxaynayo oo qaar baa nafaqaynayo isku mid maaha waa inuu nooc wuxuu ka dhigayo u kiraysanay waa inu caddeeya walow qaala hadduu yidhaahdo litantafica bihaa si aad ugu indifaacdaan kaaga kireeye bima shita waxaa doonto saxa waa ansaxaya wakadaa low qaala hadduu yidhaahna waa la mid in shita haddaad doonto fasrac beer wain shita haddaad dee faqris dhir waaweyn ku beero fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahy hadduu ninkii kiraynayay yidhaahdo warniyow meesha waan kaa kireeyey dhulkaa litantafica biha bima shita si aad aada ugu intifaacsato wixii adigu aada doonayso caqdigaasi wuu ansaxaya wixii uu doonaanu qofku meeshaa uga faa'iidaysanaya maxay la raallibu ka noqdo laakiin waxaa shardiya ba dha inaan dhibaato aanay uga imanaynin dhibaata inaanay uga imanaynin ayaa shardi ah oo aanu qofkii dhibaato u keenaynin wixii saa doonta ugu intifaaca yidhaahdo laakiin waa inaanay dhib uga imanaynin markaa dee waxaa la doonayaa masalan haddii daabo oo kale ayaa ayaa sidaa la yidhi waxaa doontay inaad ugu intifaacda baa la yidhi dee inuu had iyo habeenba yidhaahdo waa la idlaaqay oo uu nafdaba ka jaro dee lama ogola masalan imika xamaam oo kale haddaad gelayso dee waxaa shardi baa la yidhi biyaha waxaad u baahantay in ka badan waa inaanad isticmaalin haddii kale nin dulmi sameeyey baa tahay mar hadday qasabada qasabo jaariya tahay inaad dee halka ugu dambaysay intaad geysa aduun ishoostaagto oo aad markaa dhowr baaldi markaa halkaa ku dhamayso lama ogola aad waxaa kugu filan leanna waysadii baa xataa la lahaa yani markuu qofku weysaysanayo makruuhaadka waysada marka la tilmaamayo waxyaala loo kahdo waxaa ka mid a israaf israafna waxay dhahan waxa weeye inuu u qaado xubinka wax ka badan hadday sacab ku filan inaad laba sacab u qaadaa ikraahu ikraahu fi lmaayi xaysu asrafa walow min albaxri lkabiir iqtarafa yani zubadku waxa uu tilmaamayay isagoo makruuhaadka waysada kada yani tilmaamaya makruuhiisuuna yahay isagoo biyaa ku israafa walow min albaxri lkabiir iqtarafa walow badii baa aad dul fadhideed be haddaad markaa intaad buuxsato aad wejiga dam kusiiso israaf bay noqonaysaa hadduu yidhaahdana wakadaa low qaala hadduu yidhahna waa lamid in shita fazrac wain shita faqris haddaad doontana zarac yar ku beero haddaad doontana qaar waaweyn ku beero ayadana caqdigu waa ansaxaya wuu u door qaadanayaa un maxaa yeele dhir buu dee ku raali noqdo zarci yaraana waa ka fudud yahay wayushtaradu waxaa la shardeeya fii ijaarati daabatin daaba kiraynteed waxaa loo shardeeyaa lirukuubin fuulid loo kiraynayo macrifatu raakibi macrifatu rakaabi raakibi ka fuulaya in la garanayo bimushaahadatin aragti aw wasfin ama sifo taamin oo dhammaystiran waqiila waxaa laa yakfi alwasfu kuma fila wakada alxukmu waxa uu leeyahay sheekh waxaa la shardiyaa daabo haddii loo kiraynayo fuulid ayaa loo kiraynaya beriyaha horana dee waa dameer iyo faras iyo awr iyo waxaasaa fuulid loo kiraynaya waxaa shardi ah in qofkan fuulaya yacni la garanayo ishtiraadu raakib oo aragti dee waa in lagu garanayaa u muuqdaa ama sifo taama laga bixiyaa macnaha dee bal ninkan intuu jirhkiisu leegiyo miisaankiisu inuu mid buuran buuran yahay iyo inuu mid iska fudud yahay iyo ilayn dee ninkan kiraynaya isagaa bal intuu qaadi karayo neefkiisan iyo waxaanu kiraynaya og dee hadduu mid ilaa kontoneeye k yacni isagoo kontoneeye kiilo iska fulfuli jiro mid boqoliyo dheeraadi dabeedna waa la kaga dhinto dee taasi markaa waa isqabsi ayaa imanaya eh waa in mar haddii daabo fuulid loo kiraynayo la arkaya qofka laga kiraynaya fuulaya ama sifo taam ah tee lagu sheegaayo bal jirhkiisu intuu leeg yahay iyo miisaankiisa haddiiba la garanayo la yidhaha intaasuu miisaankiisu yahay waqiila laa yakfi lwasfu qiil ba wuxuu le me wasf kuma fila halla ninka hala arka un sifo waxbaa la isu hosgelin karaa hadhow ba isqabsi imanaya wakada alxukmuna waa kula mid low fii maa shaygaa yarkabu yurkabu calayhi ama yarkabu calayhi uu ku fuulayo min mixmalin iyo wakayrihi in kaana lahu hadduu u sugnaaday ee walow sharada hadduu shardiyo xamlal macaaliiqi waxyaalaha maacuunka ama waxyaalaha laga lulo qaadideeda haddii uu shardiyo mutlaqan aragti iyo sifa la-aan fasada alcaqdi wuu fasaadaya fila sax haddaan qabano wain lam yashridhu haddaanu shardina lam yastaxiq lam yustaxaqa lama mudanayo waxau sheekhu leeyahay xukunku waa la mid oo muxuu yahay dee waa in ama la arkaa ama la sifeeyaa shayga lagu fuulayo ilaa awrkii iyo dameerkii dee layska fuuli maayo un isagoo caddaysimo ahe waxaan lagu fuulayo waa in la caddeeyaa oo min mixmali wakayrihi mixmal waa bahal markaa sidii hawdajkoo kale ahaayo dee awrta la dul saarayay oo la gelayay ayuu muxmal ku ahaa nama ka horeba dheh wakayrihi iyo waxaan mixmalayn bal waxaan lagu fuulayaa waa in la caddeeyaa in kaana lahu hadduu yacni leeyahay ninkan kiraysanaya hadduu isagu wato ninkan kiraysanaya hadduu isagu wato uu leeyahay aduu isagoo caddaysima unisi maxaad ku fuulaysaa waa in la yidhaahdaa hadduu yidhahdo looxaanun baa dul saarayaa dee looxaantii waa jeexjeexayaan oo haddaan markaa qobtolla iyo karbaashiya iyo wax laga xigsiinin dee waxyeelay u geysanayaan marka waxaanu ku fuulaya waa inuu caddeeyaa waa in kaana lahu hadduu ninkan kiraysanaya uu isagu wato weeye ijaaradana lagu sheegay wax curfi oo yaallaana aanay jirin haddiise in kaana lahu baynu nidhi hadduu ninkan raakibkii nin iska soconayo yahay ninkan isagu gaadiid kale unbaa dee waxa lagu fuulo gaadiidkiisaa keenaya haddii karbaash lagu fuulayo haddii qobta lagu fuulo isagunbaa keeni ee waa markuu isagu xaggiisa wato wey in kaana lahu walow sharada xamlal macaaliiqi hadduu shardiyo buu yidhi ijaaradii macaali jamcu mucluuq mucluuqna waxaa la yidhaahdaa waxaa yare markaas dee awrta laga lulo ee masalan meelaha laga laalaadiyo ee hadday tahay dherigii iyo sinxigii iyo mooyihii iyo waxaa yaryar ee maacuunka ah ee la iska sito wixii yaree raashinka lagu cunayay iyo weysadiisi xoogay alaabaabu iska sitaa hadduu markaa shardiyo oo uu yidhaahdo markaa taana waan saaray mutlaqan iyadoon la arag lama sifaynin ayuu hi waxoogaygaa dee maacuunkayga iyo alaabtayda iyo shardadayda iyo intayda anagu iska wataa fasada alcaqdu fil asaxi asax haddaan qabano waa fasaadayaa maxaa yeelay dadka ayaa dee isku khilaafo oo socdaallada qofna dee waxba oga unbuu u qaataa qaarna dee wixiisaba waa hartaayoo waxaa laga yaaba inuu wax culus culus uu meeshaba marinayo deeta markuu isagiina fuulo waxaana sii saaro tee neefkiiba iyo wixiiba inuu dhinto ayaa laga yaabaa marka waa in haddii la shardisto kaa maciisa wuu fasadaya iyadoon la arag lana sifaynin waxaa taaniga wuxuu le wuu iska ansaxayaayo waxba yaan la sifaynin waxa caadada ahee dadka socotada qaataan unbaa lagu xambaaraya waa marka aan lana sifaynin lana arag tuu diidaya wain lam yashridhu haddaba ma shardinin anigunbaa fuulaya buuli waysaan sitaa iyo yacni kelibaa sitaa toona ma odhanin lam yustaxaq lama mudanayo in la saaro waxaa la leeyahy adigun baa lagaa kireeye waxaan kaleed wadato meelahaagaa geysho xaala dadkaasaa isku khilaaf qiil baa wuxuu leeyay warmay waxaan caadada iska keenayso dadkaa iska dhaqankooda ay tahay waxbayayna waxaa isku adkayn wayushtaradu waxaa la shardiya fi ijaarati alcayni caynta kiraynteeda waxaa la sheegaa tacyiinu daabati daabada in la cayimo wa fi ishtiraadi ru'yati aragtideeda shardintiisana alkhilaafu khilaafkii baa ku sugan fii bayci alghaa'ibi waxa maqan iibintiisa ku sugnaa wa fii ijaarati dimatina dikru ljinsi waa in jinsiga la sheega wanawci iyo wadukuurati labaanta aw ilunuuhati ama dhadigaanta waa in la sheegaa waxau sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa ijaaratlcayn shay marka la kala kiraysanayo daabo masalan ayaa la kala kiraysanaya ijaaraduna waa ijaaratlcayn fuulid ayaa loo kiraysanaya markaa ijaaratlcayn daabadii waa in la cayinaa oo ma ansaxayo masalan labadan baabuur midkood ayaan kaa kireeyey ma ansaxayso maxayl ibhaan baa ku jira mar hadday sidaa tahay waa in la cayimaa ee aan la ibhaaminin haddaba aragtideeda shardintiisana khilaafkii aynu ku soo marnay shayga maqan iibintiisa ayaa ku sugan oo qowlka adharkii ahaa in markaa uu shardi yahay in la arkaa shayga maqan iibkiisa in la arkaa waa ina shardi tahay kaas khilaafkaas ayaa ku sugan adarku in la shardinaya ay tahay macnaha dee tacyiinkana wuxuu uga jeedaa uun inaanay mubham ahayn wax qarsoon inaanay ahayn ijaaratu dime hadday tahay oo masalan daaba kayru mucayana a la kiraynayo fuuridna loo kirayn waa in jinsigeeda la sheegaa ma geelba ma adhiba ma lo-ba waxay tahay waa in la sheegaa waa nooc nooceedana waa in la sheegaa de masalan geel ha wada ahadee geeli baa sii kala haddana geelsan wa dukurati aw lunuutha waa in la sheegaa labnimo iyo dhadiga maxay ujeeddadii bay isku khilaafayaan ujeeddadii bay isku khilaafayo geelashii waa la kala jecel yahay oo ka lab iyo ka dhadig waxay leeyiin ka dhadigna waa yar dheereeya ka labina wuu isna masalan ka xoog badan yahay dee gaadhi hadduu yahay bal waa in la sheegaa markaa isagana noociisu yahay waxaa laga yaaba inuu meel niisya iyo dhiiqa iyo wax ku marayo oo kuwa forwil driveka uu doonayo marka waa in intaasoo dhan la sheegaa wa yushtaradu fiihimaa waxaa kaloo la shardiyaa labadooda bayaanu qadri sayri socodka qadarkiisa kullayoon maalin arka inta la soconayo ilaa an yakuuna biariiqi waddada inay yihiin manaasilu goobay inay yihiin mooyaane madbuudatun oo la koobay oo fa yunazalu calayhaa iyadun baa lagu dejin waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo la shardiyay ijaaratu dimiya ijaaratu lcaynba in la caddeeyo qadarka maalin walba la soconayo dee imika waa berigii hore awrta la fuulaye dameeraha la fuulaye la hadhinaye ee loo yarkaadinaye la daaqsiinaye ayay ahayd iminka dee baabuurka waxba shardi maha maalintii intuu soconayo ee masalan qadar waa in la ysla qadaraa maalin kasta inta neefkaa la fuushanaanayu soconayo dee wuxuu isku khilaafayaa arrinkaasina masalan waddooyinka iskhilaafkooda oo masalan buurtii iyo bannaankii dee isku in loo la socon maayo waxaa laga yaaba masalan in la idhaa markaa dee lixda dhaqaaqdaan hadday meeshu iska bannaan tahay ilaa koob iyo tobankiiyo barhka iska furta laakiin hadday buura tahay in la yidhaha waar toban kaba iska furto oo dee ba iska nasiya hadday meeshu meel ama dhooqale tahay ama roob ay leedahay ayana way iskhilaafsa habeen iyo maalin way iskhilaafayaan ilaa an yakuuna biariiqi manaazilu inay waddada ku sugan yihiin goobo mooyaane madbuutatun oo la koobay oo fa yunazalu socodkii calayha iyada lagu dejin haddii meela iska calaamadsan oo socotadu ay ku qada karsanaan ay jirto meelay usii hoydaan hadday jirto halkaasunbaa lagu degayaa lama dhaafin karayo markaa wayajibu waxa waajiba fi liijaari kirayntii lilxamli qaadid loo kiraynaya an yacrifa inuu garanayo almaxmuula waxaa lagu qaadayo fain xadara haddii uu xaadir yahay waxaasi raahu uu arkaya wamtaxano biyadi gacantuu ku jirabaya in kaana hadduu yahay fii darfin weel mid ku jira wain qaaba hadduu maqan yahay qudira bikaynin aw wasnin ayaa lagu qadaraya iyo wa jinsahu jinsigiisa waxau sheekhu leeyahay waxa waajiba masalan marka loo kiraynayo wax qaadid ijaartucani ma ijaartudinme waa inuu qofka daabada kiraynaya almaxmuula shay masalan daabad baa loo kiraysanayaa wax ku qaadid ninkan kiraynaya waa inuu waxaan lagu qaadaya almaxmuula waa inuu garanaya maxaa yeele wixiibaa dee kala culus oo kala dhibaato badan oo masalan waxaa laga leeya xadiidka iyo iyo waxa kale inay kala duwan yihiin oo xadiidkii waaa laga waaa laga waxa kale inuu dee kala shubmo oo si dherana u fuulo laakiin xadiidkii meesha la saaro uun ayuunba haddii hele kelidaa la dul saara kelidaasunbuu ka qabanaya marka waxaan la saarayo waa inuu garanayaa haddaba fa in xadara waxaa la saaraya maxmuulkii hadduu xaadir yahay wax goobjooga raahu wuu arkayaa wuu eegayaa wamtaxanow biyadii gacanta ayuu ku qaadin kaara fii darfin hadduu weel iyo wax ku jiro waa inuu gacantaiyo ku qaadaayuu eegaa wain qaaba hadduu wixii maqan yahayna qudira bikayna wasni waar waa imise kiilo waa imise miisaankiisu baa la odhanaya wa jinsahu jinsigiisana waa inuu garanayaa oo dee inuu markaa xadiid yahay inuu wax kale yahay waa inuu sheega laa jinsa daabati daabada jinsigeeda in la sheego waxba shardi maaha iyo wasifatihaa sifadeeda in kaanad ijaarata dimatin hadday tahay ilaa an yakuuna almaxmuulu waxaa lagu qaadaya zujaajan quraaradiyo wanaxwow inuu wax la mida yahay mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxba shardi maaha daabada in jinsigeeda la sheega sifadeeda in la sheegaana waajib maaha hadday ijaaratu dima tahay daabbaan kaa kireeyey mar hadday tahay waxba in jinsigeeda la sheego iyo masalan sifadeeda shardi maaha maxaa yeele maqsuudku dee waa in alaabtaa meel lagu geeyo un markaa ujeeddadiis ma khilaafayso ilaa wuxu uhi ilaa an yakuuna almaxmuul waxaan lagu qaadaya sujaajan wanaxwi quraarad iyo wixii la mid ah iyo weel iyo wax burburaya inuu yahay mooyaane de markaa haddii awr lagu qaaday waa inuu shardiyaa oo uu sheegaa awrku awr hayire inuu yahay iyo mid imaka la layliyo inuu yahay oo uu ka baqanay waxba inuu la cararo waa in wixii sidaa loo kala caddeeyaayo markaa dee waxaana la ilaalinaya la dhowraya ujeeddadii xaggaasa iska khilaafaysaa ilaa an yakuuna almaxmuulu sujaajan wanaxwi wallahu aclam faslu fi istiijaari lilqurab fasalkan waxaa loo guntay iyada oo qofkii loo kiraysto wax qurbo ah oo ilaahay loogu dhowaanayo laa tasixu ansixi mayso ijaaratu muslimin muslim kiraysashadii lijihaadin loo kiraystaa walaa cibaadatin cibaado in loo kiraystaana ma banaana tajibu lahaa niyatun niyo ay u waajibtay ilaa xajun xaj mooyaane iyo wa tafriqatu zakaatin zako qaybinteed waxau sheekhu leeyahay ma ansaxayso in nin muslim ah loo kiraysto jihaadka gaalada maxaa yeelay dee isaga ayuu xaggiisa ka dhacaya jihaadkaasi markaa in loo kiraystaa ma ansaxayso oo haddii uu dee safka masalan isagu yimaaduu soo xaadiro waa ay ku waajibayaan marka ninkii imaamkaah ee madaxweyne muslimiintaha iyo kayrkii toona nin muslima in jihaad loo kireeya ayadu ma bannaana muslimka markaa dimigii gaalkii inagu dhex jiray way bannaan tahay in loo kireeyaayo xagga dambe insha allahu tacaala inoogu iman doontaa oo waxaana dee wax isaga saaran oo ka dhacayo weeyaan markaa in loo kiraystaa ma bannaana walaa cibaadatin ma ansaxayso in loo kiraystaa qofkii muslimkaa cibaado tajibu lahaa niyatun niya ay u waajibayso cibaado la niyeeyo oo niya ay u waajibto in loo kiraystaana ma bannaana sida salaadii iyo soomkii iyo hebelow aan waxoogay mushaqayda ku siiye duhuriga soo tuko ma bisha ramadaaniga soon ma bannaana mana ansaxayso maxaa yeelay qasadka ujee ama ujeeddada cibaadadan ay niyad u waajibtay ayaa waxay tahay qofkan mukallafka ah ee lagu mashaqeeyey ee la faray in lagu imtixaano oo nafdiisa lagu jirrabo samaynteeda iyo falkeeda mar haddii qofka la doonayay in nafdiisii la jirrabo oo uu cibaadadii isagu nafahantiisa u guto dee ninka lasoo kiraysanaya arrinkaa uma gelaya halkiisa oo macnaha ninkaa la kiraysanayaa dee uma noqonayo nafdiisii la jirrabayo oo kale u noqon maayo ilaa yacni xaj iyo cumradii iyada waa loo kiraysan karaa ciddaa markaa laga xajinayaana ama waa qof meyitoo dhintay ama waa qof caajis ah macduub kaynu kusoo tilmaanay xaj markaynu maraynay iyada waa loo kirayn karaayo qof wuu ka xajin karaa wa tafriqati zakaatin iyo zako qaybinteed macnaha waxay ka dhigan tahay arrinkani arrinkaa hore iyo istim istisnahani waxa uu ka dhigan yahay wax allayaaliyo wixii cibaadahii niyaaba geli jirtay macnaha inuu qof kale ka qabtaa ay bannaanayd sida xajga iyo sakada qaybinteeda iyo in loo kiraystaa way bannaan tahay wixii aan niyaabo aqbalaynin sida soomkii iyo salaadii iyo weeyaane in loo kiraystaa cidna ma bannaana taa weeyaan daabidkeedu wa tasixu way ansixi yacni kiradii litajhiizi mayitin mid dhintay tabaabulshayntii iyo wa dafni aasitaankiisa wa tacliimi qur'aanin iyo qur'aan beridii waxau sheekhu leeyahay in la kiraystaa waa bannaantay litajhiizi mayitin meyd tabaabulshayntii oo waa maxay masalan waa maydhidiisii iyo kanfidiisii iyo wa dafni aasidiisii marka waa cadfu khaasin calaa caam tajhiiz ayaa caam ah marka bacda afraadihi oo defniga ayaa lagu cadka waa loo soo kiraysan karaa qof wa tacliimu qur'aanin iyo qur'aan beridii iyadana waa loo soo kiraysan karaa oo halkan iyo masaladii hore ee ayana qur-aanka beridiisa aynu ku soo maraynay waxay ku kala duwan yihiin macnaha halkaana waxay ahayd bal waxa lagu qadaraya ma muddaa lagu qadarayaa ma wax kalea lagu qadarayaa halkana waxa weeye inay bannaan tahay taasina ha bannaanaatee wixii lagu qadarayay bay ahayd ina xaqa ma akhadtum calayhi ajran kitaab allah halkaas ayay u deliishanayaan walixadaanatin xadaano iyo dhaqaalayn ilmo in loo soo gelaysaa ruuxii dumar ah waa bannaan tahay iyo wa irdaacin walasaxu asaxna waxa weeye annahu laa yasta laa yastatbicu raacsan maayo axaduma midkood aakhara ka kale waxau sheekhu leeyahay waxaa ansaxaysaa kiraysi masalan ruux dumara la kiraysta lixadaanatin xadaano loo kiraysto oo hagaajisa iyo wa irdaacin macan iyo nuujin xadaanayda ilmaha dhaqaalayntiisa iyo nuujintiisa oo wada jira in ruux dumara loo soo kiraystaa way waliaxadhimaa faqad mid ahaantoodna waa loo soo kiraysan karaayo xadaano keliya ilmaha dhaqaalayntiisa waa loo soo kiraysan karaa irdaac iyo ilmaha nuujintiisa oo keliyana waa loo soo kiraysan karaa maxaa yeelay dee xadaanadu waa nawca khidma waa nooc shaqo weeyaan xadaanadu irdacna fain ardacna lakum ilaahay baa yidhi hadday idiin nuujiyaan dee mushqaayadooda siiya mar haddii irdaac keliya iyo nuujin keliya in laysu kiraysanayaa bannaydna iyadoo macal xadaano ana way iska bannaanta waa kasii awleysanti wala asaxu asax waxa weeyaan oo laa yastadbicu axaduma alaakhara midkood ka kalena raacsan maayo keensan maayo xagga ijaarada oo masalan wuxuu halkan uga jeedaa marka hore waxaa loo wada kiraysanayay xadaano iyo irdaac wada jira haddii masalan xadaano keliya loo kiraysa ruuxii dumar ahaa ma keenayo caqdigaasi in irdaacina uu raaco haddii irdaac iyo nuujin loo kiraysto xadaanadii kale lama socoto oo iyadu markuu caano u baahdunbay naaska afka u gelinaysaa cidda markaa haynaysa u maydhaysa ee haynaysaana waa cid kale ayay noqonaysaa haddaan labadaba laysu raacinin walxadaanatu haddaba xadaanadu xifdu sabiyin sabiy ilaalintii weeye wa tacahuduhu iyo dhaqaalayntiisa maxaa lagu dhaqaalayn bigasli ra'sihi madaxa in laga maydho wa badanihi jidhka wa hiyaabihi maryihiisa wa dahnihi iyo udhaashigiisa wa kaxlihi iyo indhakuulkiisa wa rabdihi iyo ku-xidhidiisa fi lmahdi dharabta ama xoolka lagu xidhay iyo wa taxriikihi ku dhaqdhaqaajinta liyanaama si uu u seexdo iyo wanaxwihaa wixii la mid a waxau sheekhu leeyahay xadaanadu waa xifdu sabiyin sabi ilaalintii weeye sabi in la ilaaliyo sabigaasi ama ha labaad ama hala diyaado iyo wa tacahudihi iyadoo macnaa lagu dadaalo oo yani la hagaajiyo maxaa loogu dadaalayaa ee loogu shaqaynayaa bigasli raasi madaxaa laga maydhaya wa badanihi jidhka wa hiyaabi maryaha nijaasooyinkaa laga daahirinaya wadahni iyo in loo dhaashiyo loo subko dahni marka la yidhaahdo dee waa ficilkii oo waa udhaashigii duhni haddii la yidhaahdana waa subagiiyo saliidii oo dee taa aabbaha laga doonayaaye iyadu wixii loo keeno bay marinaysaa haddii mid loo keeni waayo iyada la odhan maayo u keen wakaxli iyo indhakuulkiisii ayaa markaa xadaanadu ay tahy wa rabdihi fi lmahdi mahd waxa weeye waxaa yara frashare lagu seexiyo oo lagu xidhayo oo masala dhinac walba inta lagaga soo laabo dabeedna lagu xidho ama xoolkiiba dheerdoodan culimada qaarkood sariiru radiic bay ka cabireen waa ilmaha yar sariirtiisa waa xoolka wa taxriikihi iyo in lagu dhaqdhaqaajiyo yanaama si u seexdo waa lagu yar lululaayo dabeedna markaa lagu yar lululay dabeedna saa ku seexda iyo naxwaa wixii la mid ahee masalan uu keensanayo uu baahan yahay baan leeyahay ilmaha radiici dee xadaanada ayaa curfi ahaan sidaa ah radiicuna dee waa u baahan yahay ilmaha halkaa la jaqsiinayaana waa u baahan yahay markaa taas waxaa la xadaana kubra alxadaana suqra waa inay markaa dee intay dhabta ilmihii saarta ay naaska ay afka u gelisanaan xadaana suqra baa la yidhahdaa walow istaajara hadduu haddaba usoo kiraysto haweenaydii lahumaa irdaacii iyo xadaanadii fanqataca laba nucaanihiba waa go-een falmadhabu infisaakhu lcaqdi caqdigi inuu ku fasakhmaye waye fil irdaaci nuugmidda nuujinta duuna alxadaanati xadaanada laakiin ku fasakhmi maayo waxau sheekhu leeyahay ruux dumara ayaa waxaa loo soo wada kiraystay inay ilmahana xadaanayso naaskana ay jaqsiiso waxaa la yidhi boqol kun baana lagu siinayaa bishaasaad ilmaha haynaysaa mushaharkaaguna waa boqol kun ama yacni muddaba lama sheegin mushaharkaaguna waa intaas bale ilmahaana xadaaneyn shaksiina fanqataca labanu gabadhii un baaba caanaba iska weyday xooygana waa lagu siiyey shaqada maxaa markaa arrinkii noqonaya falmadhabu infisaakhu lcaqdi fi lirdaac nuugmadaa suurtogeli weyday nuujintaa suurma suurtogeli weyday ayuunbaa inteedii dhacaysaa mooyaane caqdigii kale xanaanadu ee wuxumayd lahayd ee udhaashi lahayd ee haynhayn iyo rugrugid lahayd iyadu waa iska baaqi ahaanaya dabeedna waa loo qaybinoo waxaa la odhanuun waxoogaygaa heshiisku ku dhacay ayuunbaa la eegayaa oo odhanaya inteebaa qaabilsanayd irdaaca waxaa qaabilsanayd konton dee kontonkaasumaa markaa dhacaya isaga haddaanu dee muddo sii soconin caqdigii kale xadaanada siibu isaga soconay wala socoase waxaa weya inuu laa yajibu ma waajibayo xibrun khad wa khayطun iyo dun wa kuxlun iyo indhakuushi calaa waraaqin nin kaa wax qora wa khayaaطin iyo kaa wax tola wa kaxaalin iyo kaa wuxuu indhakuula qultu waxaan haddaan nawaawihay saxaaxa raaficiyu raafici wuxuu saxiix yeelay fi sharxi sharxulkabiir kitaabkiisa la yidhaha alrujuuca noqod fiihi waxaa la soo sheegay ilalcaadati loola noqonayo fa in idarabad hadday caadadu iskhilaafdo wajabalbayaanu caddayn baa waajibaya wa ilaa haddii kaloon la caddaynina fa tabdulu lijaaratu ijaaradii way buraysaa wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay masalan nin ayaa waa nin wax qoro waa ninka raani ah dadkaasunbuu qarinkaasunbuu sitaayo islaan meel warqad u diraysa iyo mid meel warqad u qoraya ayuunbaa shaqadiisuba tahay marka hadduu ninkaa isaga loo soo kiraysay wax qorid ama ninoo dawaarlaah oo wax tola ayaa wax tolid loo soo kiraysay ama ninoo markaa wax indhakuula ayaa dee indhakuushaa loo soo kiraystay markaa wuxuu leeyahay ninkan waxaa guudkiisa ah uun camalka ee waxaan wixii lagu qabanayay ma saarna camalkan un baa lagu leeyahay oo masalan ninkii wax qorayey waraaqa ninkii ahaa wax qorayey dee khadkii iyo qarinkii laga dooni maayo isaga wa khayطun calaa khayaaطin waxaa la yidhaha lafi wa nashri murataba baa la yidhaha mar haddii inta wax laistabageliyo haddana si isug iyadoo tartiibsan haddana la isugu celiyo xagga cilmi caruudka waxa la yidhaha lafi wa nashri murataba ah khayd kuma waajibayo ninkii dharlahaa la odhan maayo adu wayna duntii keentaa kaa isaguna wuxuu indhakuule bahalkaa yari mirwadka sitaa kaana la odhan maayo wanaad adigu indhakuushi aada keentaa maxaa yeelay dee nimankan waxa loo soo kiraysay baa la leeyahay ayaga waa camal camal baa loo soo kiraystay mar haddii camal loo soo kiraystay dee shaqadii un baa laga doonayaa oo lafdigu saas unbuu keenayaa waxaan acyaantan kale ee la tilmaamayo ee dun lehee khad lehee indhakuul leh dee waa acyaan oo acyaantana ijaaro laguma muto waxa wax la kala kiraysaa waa manfac e acyaan ma aha dee waxay leeyiin haddaa haddii acyaanunay ahayd sowtan islaanta caanaheedii la kiraysay ee dee ilmahani la tegey sidee bay noqonaysaa taas waxay dhahan waa iska daruuro ahaanoo waana wax iska tabacaoo waxbaa iyada taa lasii yar milicsan maayo bay yidhahdeen marka nawaawi baa wuxuu leeyahay raafici isago kitaabkiisa sharxulkabiirka la yidhaha wuxuu ku saxiix yeelay in arrinkaa loola noqonayo ilalcaadati caadada dadka u taalla maxaa yeelay wixii haddii aanu sharciga iyo luqada toona baabdi ugu soo aroorin wax koobaya haddaan ugu soo aroorin sharciga iyo luqada toona waxaa loola noqdaa curfiga iyo caadada dadka u taalla marka wuxuu leeyahay arrinkan caadada ha loo celiyo oo dee dadka isku mid maahee meesha maxaa laga yaabaa meel in caadada dadkuba tahay ninka karaaniga inuu qalinkiisa iska sito meelna ninku isagaa sii diyaarsada meel ninkan dawaarlehe wax tolaya isagaa macadun macal wax walba la imanaya meelna waxaa laga yaabaa inuu isagoo lugeynayo u yimaado markaa meesha caadada iyo dhaqamadaas ha loo celiyo fa in idarabad haddaba wuxuu ihi caadadiiba mid mudarida a maahe waa mudarib ah macnaha mid isku duba dhacsan ma aha ee waa mid isbaraanbartay oo iskhilaafsanoo iska wada hor imanayso ma cidba si ku arkayso waxa markaa lagama maarmaana buri wajabalbayaan in la caddeeyo marka horeyse caqdigan la gelayo mar haddii ninna dunta la yimaado midna aanu la imanin oo caado mudarida ah oo la raaca aanay jirin waa in marka ijaarada gel waa inaad dunta adigu keentaa ninka lasoo kiraysanayo mee maaligo adigu ninkan waxa doonaya waa waa in marka horeba la iska sii caddeeya saan la isu qabsano duntii keen iyo duntii keenaan la isu odhan ama qalinkii keen iyo qalinkii keen waa ilaa haddii kale oo iyada oo meesha masalan ay jirto aan caado mudaridaahi aanay jirin la caddayn waayo oo cidda laga doonayo khadkaa iyo duntaa iyo la caddayn waayo waxa ay noqonaysaa fatadulu lijaaratu ijaaradii iyada way ku buraysaa wax iska majhuula ayuunbuu lafdigu markuu dee noqda ee uu caadana loo waayo sharcina loo waayo dee shay majhuul ah ayuunbuu iska noqdaa mar hadduu majhuul iska noqdana markaa waxba ka ansixi maaya wallahu aclam فيما يجب على مكري دارا ودابة وعفسك لوغتي لوغنتي waxa ku waajibaya qofka kireeya daar ama daabo masalan qofka kireeye bal wixii laga doonayay ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya yajibu waxa waajiba tasliimu miftaaxi daari daarta furaheeda inuu dhiibo ilalmubtarii kii kiraystay wa cimaaratuhaa daarta ka shaqaynteeda iyo hagaajinteeduna cala almu'ajiri kaa kireeyey ayay dushiisa saaran tahay fa in baadara hadduu degdega haddaba oo aslaxahaa uu hagaajiyaa fadaaka daahirun dheh kaasi waa muuqdaayo waa sidii la doonayay wailaa haddii kale uu hagaajin waayo falilmubtari ka kiraystay alkhiyaaru khiyaar iyo door buu leeyahay waxau sheekhu leeyahay waxa waajib ku ah qofkii muajirka ah ee kireeyey daarta inuu furihii daartaasi ay lahayd uu dhiibo ninkii kiraystay maxaa yeelay dee intifaacii ama nafcigii la kala kiraystay ayaa ku taagan furaha marka waa inuu ninkii furaha gacanta u geliyaa si uu ninkii ugu intifaaco oo wuxuu doonaya uga qabsado haddii uu dhiibi waayo khiyaar buu yeelanayaa oo inuu kiradiiba markaa ka fasakdo ayuu leeyahay waxa markaas ninka mu'ajirka ah ee kireeyey laga doonayaa daarta cimaaratuhaa macnaha hagaajinteeda iyo ka shaqaynteeda iyo dhismaheeda iyo meesha duntay xidhideeda iyo waxaasoo dhammi ninka kireeyey ayay dhekadiisa saaran tahay waxaa markaa khalalkaa iyo waxaa laga camiraya laga hagaajinayaa masalan wax caqdiga la xidhiidhay ha ahaado masalan dee waa daaraan albaaba lahayn ama wax ku soo darriyeyba midkay doontaba ha ahaato daba haddii uu degdego buu yidhi oo masalan khalalkii iyo wixii ku sugnaa haddii uu hagaajiyo u degdego oo aslaxaha uu hagaajiyo cimaaradii uu ku hagaajiyey camradii dhismihii fadaaka daahirunkaasi ama fadaalika walmatluub kaasi waa kii la doonayey wa ilaa haddii kale uu hagaajin waayo falilmuktari alkhiyaar ninkii kireeyey ninkii kiraystay khiyaar ayuu leeyahay goorta uu khiyaarka yeelanaya waxa weeye marka ay manfacadii ku nusqaamayso manfacadii markay ku nusqaamayso ayuu khiyaar yeelanaya masalan gurigii ayaan roobkii celinaynin oo biyi buu soo daynayaa waxay noqonaysaa markaa in laga hagaajiyo haddii kalena khiyaar buu yeelanayaa haddii aanu marka hore dee waxaan ogay inaanu ugu badrheerin hadduu isagoo caynkaasoo wada dabaloo xidigaa laga tirinayo uu isagu u badrheedho dee ma yeelanayo khiyaar ma laha markaa wa kasxu thalji barafka ka guridiisa cani saطxi saqafka sare laga guraa cala almu'ajiri ninkii kireeyey bay dhekadiisa saarantay wa tandiifu carsati اdaari daarta bannaankeeda nadiifintiisu can haljin laga nadiifiyo baraf iyo wa kunaasatin qashina cala almubtali ka kiraystay ayay guudkiisa saaran tahay waxau sheekhu leeyahay barafka iyo wixii masalan ku yimaada ee saqafka sare ee guriga ku yimaada masalan dhulku waa dhul qabooba baraf baa ku soo daata oo waa wax habeen walba fuulaya waxyaalo kalaa ku imanaya taa ka qaadideeda iyo ka guriddeedu waxay saarantahay ninka mu'ajirka ahee kareeyey maxaa yeelay daarta dee camiriddeedii ayay ka dhigan tahay iyo dhismaheedii hagaajinteedii ayay la mid tahay haddii uu iska daayo oo dabeetana ay ceeb iyo dhibaato alaakasi kaga timaado ninkii kiraystay khiyaar ayuu yeelanayaa waa haddii aanu sadxigaa lafdiisa aanu isagu ku intifaacayn weeye haddii masalan guriga uu sabad ahaayo sadxigaa lafdiisa isaga la isagana habeen oo dhan fadhiyaan isagaa markaa laga doonayaa oo xaggan dambe ayay la mid noqonaysaa ninka kiraystay baa laga doonaya marka hagaajinteeda wa tandiifu carshati daar daarta daaraddi carsa waxa weeye waa meeshaa yaree aqalada hortooda ah ee aqal weliba uu leeyahay ee ka horeysa ee ay dumarkuna aroorihii ay xaadhaan weeye halkaasaa carabsadu ay tahay ceraas iyo carasaasna waa la dheh jamceeda halkaa iyada qolqolkaa daarta nadiifinteedu can haljin laga nadiifiyaa baraf iyo wa kunaasatin qashin ku soo dhacay cala almuktari ninka kiraystay ayay dhekadiisa saaran tahay maxaa yeelay waxani intifaacii ma diidayaan laakiin intifaaca dhammaystirankiisii ama kaamilkiisi baa ku xidhan kama haddii ninkan intifaacii uu kaleeyay uu suurto gelayo ase ahaatee waxani uu yar kamaalkiisii un diidayo dee ha ka hagaajista baa la leeyahay isago markaa si uu intifaac ugu kaamil noqdo wa in ajara hadduu kireeyo daabbatan buu kireeyey daabbo lirukuubin fulid ayuu kireeyey fa cala almu'ajiri ka kireeye waxaa lagu leeyahay ikaafun wa bardaca ikaaf iyo bardaca wa xisaamun iyo wa hafarun wa buratun wa khitaamun intaasoo dhan baa laga doonayaa wa cala almuktari ninka kiraystayna mixmalun iyo wa madallatun baa laga doonayaa wa widaa'un wa khidaaun iyo wa tawaabicuhaa wixii raacsan waxau sheekhu leeyahay hadduu nin kireeyo daabbo daabaduna dee markaa waa geelaa iyo lo-da iyo fardaha iyo waxaasay ahayd xilligaa la kala kiraysanayay hadduu daabbo kireeyo fuulid ayuu kale waa ijaaratu cayn ama waa ijaaratu dimma labada midkay doontaba ha ahaato daaba ayuu kireeyey ninkan mu'ajirka waxaa laga doonayaa inuu soo raaciyo daabadii oo muruxa uun inuu keeno maahee wax alla wixii lagu fuuli lahaa oo dhan baa laga doonayaa markaa ikaaf iyo bardaca ayaa ugu soo horreeya hortu labadooduba waxa weeye uun wax la saaro neefkaa la radayo ee la fuulayo waa waxyaalaha laga xigsiiyo rarka ee la saaro labadooduba culimmada qaarkood baa haddaba waxay dhahdeen ikaafku wuxuu gaar ku yahay dameeraha sida qatab yacni awrta keeda loo yidhaahdo carabi ahaan ee sarji loo yidhaahdo masalan kan fardaha ayuu kana u gaar u yahay dameeraha culimada qaarkood waxay leeyihiin mee way iska wada leeyihiine ikaaf iyo bardaca culimada qaar baa wii waa isku midba way isku fasiraan meelaha qaarkood haddaad aragta ikaaf iyagoo le ayay markay fasirayaan bardaca bay odhanayaan ama bardaca ikaaf bay ku fasirayaan marka culimada qaar baa yihi waa isku mid culimada qaarna waxay dhahdeen maya bardacadu waxa weeye waa camalba halkan inuu karbaashka aynu idhaahno oo kale oo hoostana wax laga gurayo deeta labada dhinacbana mariya laga xigsiinayo waa kaas oo kale marka ikaafkuna waa isla isaga unbaa labada magacbaloo cadafkana waa cadfu tafsiir oo ikaafun wa bardacatun wahuwa bardacatun weeye ayay noqonaysaa culamada qaarna waxay idhahdeen maya e ikaafka karbaashkaasaa bardacadaasoo karbaashkaaba ikaafka waa mara yaroo laga sarraysiiyo maya waa mid laga hoosaysiiyana qaar baa yidhi oo labadaasi waa kuwa xisaam xisaamku isagu waxa weeye kuwa caynkii ama wixii markaa lagu xidhay ama bayd miyaynu idhaahna waxyaalahaas weeye markaa lagu giijinaye lagu xidhaye ee ilaa dhexda iyo ha ha wegerdina waa kaa ninkaa odaygii ku daray ha cayn iyo waxaana qaar baa yidhaahda iyo iyo iyo bayd iyo ha waa waxaasun adigu ha waa yahay waa taa adka loo macneeyey marka xisaamkuna waa kaa waa safarun kani waa iska fidiya waa dabageliskii isagu waa dabagelis oo geel iyo iyo waxaan kala dameera iyo wuxuba way wada leeyihiin wa buratun buraduna waxa weeye waa xalqad yar wax yaroo wareegsan oo masalan camal faruur xidhoo kale ay uga dhigayeenoo halkaas sankaa loo gelinayaa dabeedna xadhiggaa yaree faruur xidhkaa ayaa xalaqadaa yar la gelinayaa lagu xidhaya markaasa hoggaankiina dhinac lagaga soo xidhayaa halkan innagu aynu faruurta ka xidhno ayay halkaa u gelinayeen buraduna waa kaa waa xalaqadaa yaree afka awrka loo gelinayo sanka loo gelinayo si markaa la faruurxidhka loo sudho wa khidaamun khidaamku isagu markaa waa faruurxidhkii waa xadhiggaa lafdiisa bahashaa yare halkaa sanka lasoo sudhay iyo hoggaanka waa kaa la isugu xidhayey waa kaa aynu faruurxidhka inagu nidhaahno waxaasoo dhan ayaa laga doonayaa buu leeyahay ninkii daabada kireeyey intaasoo dhan baa laga rabaa maxaa yeelay dee ninkan marka daaba laga kiraystay wixii dee lagu intifaacsan lahaayoo dhan baa isaga laga doonayaa dee waxaanu ahan jirina intifaac ma suurto gelaya haddii isagoo muruxa loo keeno curfiguna sidaas ayuu isaguna yahay marka la idlaaqaabaanay waxaanoo dhami waajibayaane haddii uu meeshaa wax laysla soo qaaday oo shardi i jiro shardigaa ayaa la raacaya wa cala lmuktari mixmalun ninkii muktarkaa mixmal baa laga doonaya mixmalku waa baharkaa hawdajkoo kala ahaayee dee awrta inta la saaro dadku ay sii gelayeen ee lasii dhex fadhiisanayo weeye wa madilatun iyo madilla madallatun madalladuna waxa weeye mixmalkaa waa qoryihii lagu taagayey ee dabeetana dusha lagaga hadhaynayey weeye ayay madalladu noqonaysaa wa ha wa wiaaun widaahuna waxa weeye waa wixii isagana la goglanayay ee la dhiganayay ee mixmalka dhexdiisa ninkii gelayey wuxuu dhegganayay weeye wa qidaa'un qiduhuna waa wixii dusha lagaga dadayey markii looxyaalkii la geliyey wixii markaa ama boosta haata ama go haatee dusha lagaga hadhaynayeyna waxau noqonayaa qidaaga waa daboolkii wa tawaabicuhaa iyo wixii iyaguna raacayey sida masalan dee mixmalkii ila dul fuuli maayo xadhkihii lagu sii xidhxidhayay hoosta laga marinayey waxaasoo dhan baa laga doonaya maxaa yeelay waxyaalahani dee waa wax u imanaya iyagu xagga intifaaca dhammaystirkiisa e waa waxaan isaga ijaar ahaan lagu mudanin waxaan isagu ijaar ahaan lagu mudanin weeye markaa ninka kiraysti baa taa laga doonaya markuu ninkan isagu daabadii oo sidaa u gaashaaman keeno kan kalena waa inu intiisaa la yimaadaa wala asaxu asax waxaa weye fi sarji isaga koorihii faraska itibaacu lcurfi waxaa loo raacayaa isaga caadada iyo wixii halkaa u yaalla dadka waxa uu leeyahay sheekhu qowlka asaxi waxa weeye in sarjiga waa faraska la kireeyey koorihiisii isaga itibaacu lcurfi meeshaa lagu kareeyey curfiga iyo dhaqanka u yaallaa ayuunbaa loo raacayaa haddii masalan curfiga iyo dhaqanka yaalabiya ninka faras karaynaya inuu wixiisaba soo raaciyo sidaasun baa la yeelayo ninka karaynayaa la odhan keen haddii ninka kiraysanayaa markiisa horeba isagu koorihiisa iska diyaarsadana oo nin waliba uu iska leeyahy haddaanu faras ahayn kooriya wuxuu isaga diyaara u leeyu saartana kaas ayaa laga mugtarka ayaa laga doonaya taanigu wuxuu leeyahay maya ninkan kiraynaya ayaa sidii ikaafkii oo kale looga doonaya wa darfu lmaxmuuli shaygan la sido weelkiisi cala almu'ajiri kan kireeyey ayay guudkiisa saarantahay fii ijaarati dimma markay ijaaradu ijaaratu dimma tahay wa cala almuktari ka kiraystay bay guudkiisa tahay fii ijaarati alcayn markay ijaaratlcayn ay tahay waxau sheekhu leeyahay shaygan la qaadayo weelkiis waxaa lagu qaadayaa masalan raashin baaba masalan waa in la qaado wixii lagu qaadayey iyo weelkii lagu shubayey cala almu'ajiri ninkan shayga lagu qaadayo kireeyey ayaa laga doonayay fii ijaarati dimma markay ijaaradu ijaaratu dimmo tahay ee masalan daabo dumadiisa saaran uu yihi anigaa shaygaa kuu qaadayo meel heblaayo kuu geynayo anaa daabad keenayo markuu yidhaahdo ee shay mucayana aanay ku aroorin isagaa laga doonaya weelkiiyo wixii lagu qaadayeyna waayo dee isaga ayaa damaanad qaaday inuu isagu qaado mar hadduu yidhi anigaa daabo keenayo anigaa meeshaa berbera iyo halkaa doonaysa gaadhsiinaya mar hadduu isagu islaasimiyey dee wixii uu ku qaadi lahaana ha keeno mar haddaad tihi anaa keenaya anaa qaadaya waxaad ku qaadi lahaydna keenu wey wa cala almuktari fii ijaarati alcayn markay ijaaratulcayn tahayna ninka kiraystay ayaa laga doonaya weelkii waayo ijaaratulcayn markay tahay dee daabadanaa laga kireeyey daabadanaan kaa kireeyey baa la leeyahay markaa ninkii kireeyey maxaa laga doonaya dee inuu daabadii un keeno uu halkaa soo taago marka uu halkaa soo taago ninkii markaa isagu sida ugu qaadanayo ha ugu qaato marka u dee kaafiiiyo wixii laga doonayay farulxilkeedii iyo hoggaankeedii caynkeedi iyo baydeediiba soo raaciyo wa cala almu'ajiri ninka kireeyey waxaa goodkiisa aday fii ijaarati dimma ijaaradu markay ijaaratu dimmo tahay alkhuruuju bixid maca daabati inuu daabada la baxu raaco litacaahudihaa si uu u ilaaliyo iyo waycaanati raakibi kanfusin si uu u kaalmeeyo fii rukuubihi fuulidiisa wa nusuulihi ka digidiisa bixasabi alxaajati kolba xaajadu si ay tahay wa rafci ximli iyo wixii la siiyey qaadidiisa iyo wa xaduhu dejintiisa iyo wa shaddu lmixmali mixmalka adkayntiisa iyo wa xadluhu furidiisuba walaysa calayhi guudkiisa may ahanin fii ijaarati alcayn markay ijaaradu ijaaratlcayn tahay ila takhliyatu kala dhexbax bayna almuktari iyo wadaabati uu khaali yeelu kala dhexbaxa mooyaane wax kala laguma laha waxau sheekhu leeyahay wa cala almu'ajiri fii ijaarati dimmati alkhuruuj maca daaba waxaan kireeyey guudkiisa saaran markay ijaaradu ijaaratu dimmo tahay masale nin baa yidhi waxaan doonayaa waxaan ku gaadho dameer ama awr ama debriha waxaa la fuli jiray weeyaan hargaa berbera aan ku gaadho ayaan doonaya nin baa dabeedna sifeeye oo yidhi anigaa kaa kireeyey daaba caynkaayo caynkaayo caynkaasa baan kaa kireeyey buu ihi oo wixiina dumadiisa ayuu saaran yahay aa kaa kireeyey waxaa laga doonayaa markuu daabadii kane alkhuruuj maca daab inuu soo raaco oo uu hoggaanka qabsado isagu nafdiisa ama cid naayba uu yeesho litacaahudihaa si uu dee u ilaaliyo u dhowro waxaa kaloo guudkiisa saaran inuu ninkan raakibkaayo fuulaya ugu kaalmeeyo icaanatu raakibi fii rukuubihi fuulidda uu daabada fuulayo wa nusuulihi iyo ka degidiisa bixasabi alxaaja kolba baahidu sida ay tahay waa in ugu kaalmeeya oo haddii qof weyn iyo ruux markaa dumaray waa in u fadhiisiiya oo oo markaa dibana si wanaagsan ugu kiciya taas ayaa waajib ku noqonaysaa maxaa yeelay dee isaga ayaa qofkani wuxuu islaasimiyey inuu qofkaa halkaa geeyo dee isagoo raaco hoggaanka waa inuu isagii raa wa rafcu ximli ximli ximligaana ximli bikasri lxay haddii la yidhaho waa almaxmuul waa wixii alaabee la siday markaa saaritaankeeda waxaduu gadejintiisa ama wa rafcu mixmali baalkii mixmalkee qofka ku dhex jiray dee ka dejin koryeelkiisa iyo saaridiisa wa xadhu iyo ka dhigidiisa iyo ka dejintiisa wa shaddu lmixmali mixmalka adkayntiisa iyo ku-xidhidiisa wa xalhu iyo furidiisa hadhowta marka laga dejinayo waxaasoo dhan baa laga doonaya marka ay tahay ijaaratu dimma markay tahay wey maxaal curfiga ayaa saa keenaya walaysa calayhi fi ijaarati alcayn ijaaradu hadday ijaara